madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda tanzaniya mudane maxamuud taabet iyo wafdi oo hogaaminayo oo safar shaqo ku jooga wadanka madaxweynaha ayaa wasiirka ka guddoomay dhambaal iyo salaan uu ka siday madaxweynaha dalka tanzaniya marwo saamiya suluux xasan isagoo wafdiga la wadaagay ahmiyadda ay soomaaliya u leedahay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood gaar ahaan heshiisyadii dhowrka ahaa ee labada dal ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga dowladda tanzaniya waxaa qayb ka galay waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya danjiraha soomaaliya wadanka tanzaniya iyo mas-uuliyiin sare oo ka socda labada dhinac